بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu joognay xarakat lafkaar yani fikradihii markaa jiray yani qabla albictha intaan nabiga lasoo saarin sala allahu aleyh wasalam iyo sidii nebiga looga warramay ayaynu ku soo jirnay waxaynu sheegnay boqorradii nebigu uu risaalada u diray sala allahu alayhi wasalam in sida najaashi oo kale uu islaamay waxaan kaloo sheegnay in ragga qaybtood si xeelada oo tartiiba ay u soo celiyeen risaaladii nebiga sala allahu alayh wasalam oo weliba ay sigeen inay islaamaan sida boqorkii roomaanka oo qaysar oo kaleeto wa minhum waxaa ka mid ahaa man haada mid hadiyad usoo dhiibo nebiga usoo hadiyeeyey kalmaqawqas maqawqas ninkii la ohan jiray waa ninkii masar xukumayey walam yakun calayhi asalaatu wasalaam nebiguna ma uusan ahayn fii quwatin yurhibu biha haaulaa'i almuluk awood uu ku cabsi geliyo ama uu ku bajiyo boqorradaas allaahumma maa daaka yacni arrinkaas wax kale maaha marka ila liannahum waxay ahaayeen boqorradaasu yaclamuuna kuwa ogaa ana almasiixa calayhi asalaam in nabiy llaahi ciisa bashara birasuulin rasuul inuu bishaareeyey oo ya'tii min bacdihi asaga gadaashii imaanaya saasay yaqaaneen taasaa keentay inay ka haybaystaan laakiin ninkii aan taa aqoonin kisraa buu ahaa kisraana rasuulkii loo dirayna waa ihaaneeyey kibir iyo qooqna waa muujiyey waxaana keenayey cilmi la'aanta oo maba uusan maqal in nebi imaanayo wa waafaqa wuu waafaqay sifaatu rasuulinaa rasuulkeenna sifooyinkuusu maa cindahum wax iyaga agtooda ahaaday oo looga warramay ayaa sifaadko sifaadkii nebiga sifaadkii iyaga loo sheegay iyo kuwii nebiga isku mid noqday faajaabuu way ajiibeen bilatii hiya axsan tii wanaagsanayd bay marka ku jawaabeenoo kibir iyo qooq ma ay muujin waama maa samica min alhawaatifi ama waama maa sumica min alhawaatifi waalkuhaan yacni kuwa wax sheega iyo kuwa saxarada ah iyo waxyaabaha laga maqlay qubayla zamanihi intaa la soo saarin ka hor fa huwa maa laa yadkhulu taxta xasrin waa waxaan la soo koodi karin yaa dadka tanabu'a samayn jiray waxa ay ka sheegeen in nebigaasu imaan doonaan iyadana waxaan la soo koobi karin weeye walaysa bacdama dakartuhu laka ziyaadatun lilmustakfir yacni wax badan oo intaa kuugu sii haray oo haddeer maadaama aan diimihii hore iyo say u bishaareeyeen idinka soo sheekeeyey buu leeyay sheekhu wax kaleeto hadda lasii badsado oo qof wax badsanayaa uu usii baahan yaho kuwaa loogu sii kordhiyaa ma jiraan buu yidhi wmaca dalika kullihi intaas marka laysku soo xooriniyana faalacmaalu alatii acmaashii oo jaada allahu biha alla uu hagaajiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood ku hagaajiyey iyo walaqwaal aqwaashi hadalladii allatii taasoo aataanaa biha uu noola yimid acdamu muqawin waa midka ugu xooga badan oo xoojinayo daliilka u ah maxaan ku leeyahay lixujatihi xujadiisa iyo wa mu'ayidi iyo maxaan ku leeyahay lidacwatihi dacwadiisa yacni waxa ayidaya oo caddaynaya waxaaba ugu muhiimsan waxyaabaha wanaagsan oo alla gacmihiisa ku xaqiijiyey iyo waxyaabaha hadalkaa wanaagsan oo uu ku hadlay wey wasaya'tii calayka waxaa kuu imaan doona buu yidhi bayaanu dalika kullihi waxaasoo dhan oo la faahfaahiyey baa kuu imaan doonta oo biajlaa bayaanin caddayn midda ugu muuqaalka badan oo ugu cad bay kuugu imaan doontaa ee fata'ammalhu u dhug yeelo oo dhuuxoo yacni turshad ha lagu hanuuniye ha lagu hanuuniye dhuux buu leeyahay marka hadaaka allaahu ilaahay ha kugu toosiye ila asiraati asawiyi dariiqii toosnaa ee dheelitirnaa ilaahay ha kugu toosiye arrintaa u dhug yeelo bad lwaxyi halkaana waxaynu ka gelaynaa waxyiga iyo bilowgiisa sida nebiga sala allahu calayh wasalam uu waxyigu ugu bilowday wuxuu leeyahay sheekhu lama balaga markuu gaaray calayhi asalaatu wasalaam nebiga sala allahu alay wasalam markuu gaaray sina alkamaali sanadkii dhammaystirka oo qofka da'diisu marka ay ebyoon tahay oo daalaadhac iyo iska orad iyo iska dheh iyo uu dhaafay oo qof miisaaman uu yahay markuu gaaray nebigu sala allahu alayh wasalam wa hiya arbacuuna sana waana afartan jir qofku markuu yahay afartan jir markuu ninku yahay sanadkiisu waa dhammaystiran yahay meel wuxuu joogaa meeshii uu dadka wax ka tari lahaa ama ka hogaamin lahaa buu joogaa laakiin haddee zaman walba raggiisuu leeyahay afartan jirku haddeer wuxuu isu haystaa dhallinyaro ciyaalka xaafadda weeye wuxuu odhanayaa annagoo ciyaalka xaafadda abaa sidaa nidi buu odhanaya waana afartan jir halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa inay tahay sanadkii qofku uu ku dhammaystirmayey arsalahu llahu allah soo diray waxaan tada tabu idiin qorayaa soo maa kitaabku waxaasoo iska akhtaar madbaciya arsalahu llahu allah soo diray lilcaalamiina caalamiintu u soo diray yacni basharka ayaa yani allah subxana wa tacaala u soo dirayoo caalam waataynu sheegnayoo waa kullu maa siwa allah wax walbo alla ka soo hara caalam la yidhaahdaa baa nabiga loo soo diray sala allahu alay wasalam bashiiran xaal uu yahay mid bishaaraynaya wanadiiran xaal uu yahay mid digaya oo cadaab ka digaya liyukhrijahum inuu ka saaro min dulumaati aljahaala mugdiyada jahliga inuu dadka ka saaro oo ilaa nuuri alcilmi cilmiga iyo nuurkiisa uu u saaro wa kaana dalika arrinkaasuna wuxuu dhacay buu leeyahay fii awali febraayor maalintii bisha febraayo ay kowgada ahayd shubaad yacni waa bishaas si loo yaqaano weeye sanadku markuu ahaa sitmiya wa cashra ama cashra wa sitmiya boqol lix boqol iyo toban markay sanadka miilaadigu ahaa oo min almiilaad miilaadigu uu ahaa saas awdaxahu waxaa caddeeyey buu leeyahay xilligaas kama awdaxahu siduu caddeeyey almarxuum kii allah u naxariistay maxmuud baasha alfalaki markaynu dhalashada nebiga maraynay sala alla alay slam ninku ka soo qaatay wey nin xidigiska yaqaanu ahaa ninkaasaa sidaa xaqiijiyey buu leeyahay tabayana bada tabayana waxaa caddaaday bacdu ka bacdi yani bacda diqati lbaxi bacda diqati albaxthi baaritaan dheer ka bacdi waxaa caddaaday ana dalika kaana xilligaas inuu ku beegnaa fii sabcata cashar ramadaan toddobiyo tobankii bisha ramadaan sanata talaata cashar qabla alhijra qabla alhijra sanadkii saddex iyo tobnaad hijrada ka hor yacni nebigu intuusan hijroon meequuma ka joogay saddex iyo toban sano soo ma ahayn halkaasuu marka u kaaga sheegaya qabla alhijrati hijrada ka hor wadalika arrinkaasuna yuwaafiqu wuxuu waafaqaya buu leeyay sheekhii hore saasuu sheegay laakiin markii aad loo baaray buu leeyahy arrintaa waxaa caddaatay inay arrintaasu ku beegnayd yuulyo bisha luulyo tamuuz sanadka lix boqol iyo tobankii ee febraayar ma ahayn buu leeyahy yani tobankii luulyo ayay ku beegnayd ama waxay ku beegnayd bisha luulyo sheekhu ma uusan sheegin maalin sanadka lix boqol iyo toban ee miilaadiga wa awalu maa budi'a wixii ugu horreeye oo lagu bilaabay bihi alwaxyu waxyiga loogu bilaabayna alru'ya asaadiqa waxa weeye riyada runta ah ee nebiga la tusi jiray sala allahu calayh wasalam fakaana laa yaraa ma uusan arkaynin nebigu sala allahu alayh wasalama ru'ya riyo ma uusan arkaynin ilaa jaa'at hadduu arko waxay u imaanaysay midla falaqi subxi sida maalinta caddaankeedoo kale sida dhalaar cad bay u muuqan jirtay wuxuu xalay arkay ama uu ku riyooday nebigu sida maalintaa loo arki jiray oo u imaan jirtay wadalika arrinkaasuna limaa jarat bihi caadat ullaahi ilaahay sunnadiisu siday ku daroorsatay weeye fii khalqihi addoommadiisa oo maxaan ku ley min atadriiji tadaruj ah yani tartiib tartiib hadba qayb in loo sameeyo fi lumuuri arrimaha kulliha kulligood xataa tasila ilaa ay gaarto darajat alkamaal meeshay ka ebyoomi lahayd oo ay ka qabyabeeli lahayd oo ay ka dhammaystirmi lahayd ilaa ay ka gaadho tartiib tartiib yani nebiga sal la alay slam waxyiga jumlatan hal mar laguma soo dejin riyaa loogu bilaabay marka amuuraha ilaahay wuxuu ugu talagalay tadaruj aabbaha iyo hooyadaa isguursada way iscalmadaan dabeetana way isdoonaan dabeetana way isguursadaan dabeetana ilmaha caloosha hooyada gala sagaal bilood ama lix bilood ugu yaraan buu ku jiraa dabeetana wuu dhashaa markuu dhasha mudduu iska yaalaa marka dambe waxa weeye wuu isgediyaa dheerku ku socdaa wuu fadhiistaa wuu guurguurtaa socodka istaaguu bartaa wuu socdaa dabeetana wuxuu noqdaa qofkaa weyn waa tadaruj isagoo weyn oo iska qawsaana markaba waa la keeni karay ilaahay waa yeeli karay laakiin ilaahay sunnadaas uguma talagelin adduunka wax walba inay qaan gaaraan ayaa loogu talagalay wa min asacbi jiddan waxaa adag buu yidhi cala albashari aadanaha waxaa ku adag talaqi lwaxyi waxyiga inay talaqa lwaxyi waxyiga inay la kulmaan yacni waxaa weeye min almaliki inay boqorka kala kulmaan liawali mara marka u horraysa ya ama malagga loo soo diraayaba ha ahaato oo en ilaahay laga wadin oo markaa malagga loo soo diraayo oo jibriil ah inay markiiba la kulmaan oo malaa'igtii uu qaayibo oo wax ka qaato aad bay basharka ugu adag tahay laakiin nabiga sal alla alay slam riyo saadiqa abuu arki jiray laakiin riyada riyada aadanaha inay xun tahayna waa la arka hadday xun tahay in la sheego ma bannaana riyada xun xalay adduunkii oo rogmay baan ku riyooday oo saa maxaan ku leeyahay bale ay dhacdayoo lama rabo waxa inaad sheegtid laakiin riyo fiican haddaad sheegtid yani waxa weeye riyadaas fiican waa la sheegi karaa tafaa'ul xasana ayay riyadu ay sheegtaa saas daraaddeed riyada ma aha khasab qofku wuxuu ku riyooday ama wadaad ku riyooday in la rumaysto maalan waxaa hadda cajalado lagu duubay oo la yaab leh waxaa la yidhi sheekh hebel baa riyooday sheekh hebel markuu riyooday wuxuu ku riyooday nebigu ku riyooday sala allahu calayh wasalam cajalada hadda magaaladan yaallay ku duuban yihiin xataa nebigii baa riyooday oo sheekhii baa riyooday oo nebigu ku riyooday markaasaa nebigu wuxuu yidhi sheekh hebelow waxaan kuugu bishaaraynayaa oo kuu sheegayaa in kacbada oo maka ku taal yah gobollada dhexe oo soomaaliya loo soo wareejin doono dhuusamareeb in loo soo wareejin doono halkaasaa kacbadii la keeni doonaa markaasuu wadaadkii wuxuu yidhi oo nebi allow haddii kacbadii dhuusamareeb la keeno qabrigaagiina ma madiinaan u aadaynaa marka maya isagana waa la soo wareejinayaa buu yidhi buu yidhi oo waxaa la keenayaa meesha la yidhaahdo dhuusamareeb baa la keenaya yacni waxaasoo kale waa lacib waa cayaar wax dad waaweyn ama dad culummo ahi ay ku hadlaan ma aha waa wax la yaab leh weliba waxaasu ma aha muctaqad soomaalidu iska keensanayso shiicada ayaa waxay qabtaa in kacbada loo rari doono dhulka iyagu ay degaan meel ka mid a sidaa daraaddeed waxaan dhihi karnaa afkaartaanu waa copy paste soo qaado halkan ku dheji sidii oo kaleeto weey soo ma jeedin lidaalika waxyaabahaasoo kaleeto waa waxyaabo baatila oo aan la rumaysan karin oo maxaa yeelay kacbadii ilaahay meel buu ku sameeyey nebiguna meel buu ku aasayay ismana bedelayso weligeedna halkaasaa loo tukan doonaa cidna dhuusamareeb soo tukan mayso uma intaa ka bacdi xubiba ilayhi waa la jeclaysiiyey calayhi salaau wasalaam nabiga ilaahay ka raalli noqdee alkhala inuu keli noqdo oo meel gaara uu joogo ayaa nebiga la jeclaysiiyey liyubtacida inuu ka fogaado can ulumaati hada alcaalam gudcurka habeenada yani gudcurka caalamkan uu ku jiro iyo mugdiyada inuu ka fogaado oo wayanqaica uu ka go'o can ilkhalqi aadanaha uu ka go'o oo khalqiga uu isaga fogaado ila llahi ilahay xaggiisa markaa uu go'o faina fi lcuslati keli ahaanshaha oo ilaahay keli loo caabudaa safaau sariira yacni nafta iyo qofka waxyaabaha sirta u ah ya nadaafaddeedaa ku jirta wa kaana yakhluu nebigu waa ku gaar noqon jiray bigaari xira godka qaaru xira la yidhaahdo oo jabal nuur hadda ay u bixiyeen oo ku yaalla dadka soomaalida oo xajka iyo aada soomaalida waxaa la dejiyaa xaafad la yidhaahdo maxaan ku leeyahay xay ilkhansa baa la dejiyaa shaaric la yidhahdo shaaric alxaj shaaric alxaj guryo abraaj safa la yidhahda soomaalida badankeed la dejiyaa halkaasa waa soomaalida soomaaliya ka xajiray baan sheegaya guryo badan baa la dejiyaa laakiin abraaj safa iyo laakiin guryaha abraaj safa ku yaala ayaa markaad ka soo baxdid baganjeelka hortaada markaad fiirisid ayuu kuu muuqanaysaa buurta waabaad arkaysaaba halkaasay ku taallaa waa la fuulaa makhaayad baa dusheeda ku taalla dad baa fuula dad waxay usoo fuulaan inay godkii nebigu geli jiray usoo arkaan dadna waa soo barakaysanayaan dadna waa soo barakaysanayaan oo barakana laguma sheegin godkaas nebigu hala barakaysto ma odhan saxaabadu ma barakaysan jiilkii ka dambeeyey oo salafka aha ma aysan barakaysan waa waxyaaba bidca ah dadka barakaystana waxaa u badan shiicada shiica halkaa intay fuusho isugu tagto bay dhagxaantaasay malaasanaysaa oo ciid bay ka qaadanaysaa oo qurux bay ka qaadaysaa waxaasay ka shaqaynayaan marka halkaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku kala niqon jirayoo uu nebigu u fuuli jiray sala allahu calayhi wasalam fayatacabadu waa ku cibaadaysanaya fiihi godka dhexdiisa allayaali habeenno oo dawaati alcadad habeenno tiro tirooyin leh yacni tiro habeenno ah buu ku cibaadaysanayey fa taaratan cashran mar toban buu joogayey wa taaratan akthar marna ka badan buu joogayey ilaa shahrin ilaa bil laga gaadho wa kaanat cibaadatuhu cibaadadiisana waxay ahayd calaa diini abiihi ibraahim aabbihiis ibraahim yacni aabbihiis waxaa laga wadaa waa awowihii uu ka soo farcamay ilaa waxaynu sheegnay nabigu inuu nabiyullaahi ismaaciil uu ku abtirsado sow maaha nabiyullahi ismaaciilna yaa dhalay nabiyullahi ibraahim baa dhalay lidalika aabbihii ibraahim calayhi salaam diintiisii buu ku cibaadaysanayey waya'khudu lidalika arrinkaasna wuxuu u qaadanayay safarkaas iyo kale ahaanshahaas zaadahu sahaydiisuu u qaadanayay nebigu sala allah alay wasalam faidaa faraqa markuu soo faaruq noqdo rajaca ilaa khadiija khadiiju usoo noqon jiray fayatazawadu haddana waa sahay qaadanayay limiliha sidii oo kale haddana inuu keli noqdo xataa jaءa alxaqu ilaa uu xaqi u yimid wa huwa fii gaari xira isagoo gaari xiro jooga ayaa godkaa isagoo jooga ayaa xaqi u yimid fabaynamaa huwa qaa'imun xilli uu taagan yahay fii bacdi alayaami waqtiyada maalmaha maalin ka mid ah cala aljabali buurta uu dul taagana yahay id dahara lahu waxaa u soo muuqday shaksun cidda usoo muuqatay wa qaala wuxuu ku yidhi ciddaas usoo muuqatay ayaa ku tidhi abshir ya muxamed nebi moxamedow bishaarayso ana jibriil anigu jibriil baanahay wa anta rasuulu ullahi adigana rasuulkii ilaahay baa tahay ilaa haadihi lumma ummaddan loo soo saaray uma qaala lahu markaasuu wuxuu ku yidhi iqra' akhri buu markaasuu nebigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi maa ana biqaari anigu wax ma akhriyo fainahu calayhi asalaatu wasalaam nebigu ummiyun midaan waxna qorin waxna akhriyin buu ahaa oo lam yatacalam alqiraa'ata qablan aan horay u baran qiraa'ada ayuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu yidhi marka ma akhriyo faakhadahu jibriil waa qabtay fagatahu waa ku daboolay oo waa ku ceejiyey binnamti yani waa gogol diibaaj ah gogol xariir ka samaysan oo markaa uu nebigu ku samaysan ku seexanayay sala allahu alayh wasalam yani bisaatin min diibaaj waa ka sheekh hore hoos ku sharxaya gogol ayuu markaa uu nebigu ku seexanayey ayuu markaa ku ceejiyey oo markaa uu ku duubay alladii kaana gogoshaasoo uu ahaa yanaamu calayhi mid ku seexda xataa balaga ilaa uu gaaray minhu yani waxaa weye isaga aljuhdu dhib aljahdu ilaa dhib uu gaaray yani waxa weeye oo uu dhibtooday ayuu hayay uma arsalahu markaasuu sii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra' akhri qaala wuxuu yidhi ma ana biqaari anigu wax ma akhriyo faakhadahu haddana waa qabtay oo fagatahu taaniyatan mar labaad buu duubayoo uu markaa camba juujiyey uma intaa kabacdi arsalahu waa sii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra' qaala wuxuu yidhi maa ana biqaari wax ma akhriyo faakhadahu haddana waa qabtay oo faqatahu sidii oo kaleeto u daboolo u ceejiyey yani maxaan ku u cama juujiyey athaalita markii saddexaad uma arsalahu markaasuu sii daayeyoo faqaala wuxuu yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq waa aayaddii u horraysay oo soo degtay iqra' bismi rabbika aladii khalaq rabbigaa magaciisa akhri rabbigaasoo abuuray khalqiga khalaqa alinsaana min calaq aadanaha ka abuuray yani waxaa weeye xinjir yani nabiyullahi aadam laga hadli maya ee waa duriyadiisii baa laga hadlaya iqra' akhri warabuka alakram rabbigaagii karaamaysnaa alladii callama bilqalam allahi baray qalinka sida wax loogu qoro callama alinsaana maa lam yaclam oo aadanaha baray waxaysan aqoon aayaadkii u horreeyey oo nebi moxamed ku soo degay weye sala allah alay slam maxaa lagu bilaabay iqra' lidalika diintaanu waa diinu lqiraa'a ummaddaanu waxaa la rabaa inay noqoto ummadda ugu akhriska badan dadka maxaa yeele nabigeenna akhri baa la yidhi cilmigana maxaa lagu helaa de waanaad wax akridid soo maaha lakiin dad waxba akriyin dee waxba baran maysid haddana qalamkii baa lagu sheegay haddana cilmigii baa lagu sheegay so uma jeedo aayadahaasaa ku soo degay farajaca biha waa la noqday aayaadkii ku soo degay calayhi salaatu wasalaam yarjifu fu'aaduhu iyadoo qalbigiisa uu gariirayo ayuu nebigu noqday sala allahu calayh wasalam mima alama bihi wixii xanuujiyey daraadood oo min alrawci muruga ah iyo argagaxa alladii taasoo istalzamathu yacnihi waxa weeye laazimtay argagaxii nabiga laazimay daraaddeed oo muxuu ka xaggee uga yimid yacni muqaabalata almaliki yacni malaa'igtii markuu malagii markuu qaabilayey liawali mara ya yacni maxaa kale muqaabalati malak weeya malagga markuu qaabilayey ayaa uu ka dareemay arrintaa iyada ah fadakla calى khadiija khadiiju usoo galay zawjahu xaadkiisiibuu usoo galay faqaala wuxuu yidhi zammilunii zammilunii yani waxa weeye iddada iddada iduduuba qur'aanka qul ya ayu maxaan ku le ya ayuha muzammil qum ileyla ilaa qaliilan so qur'an kuma soo aroorin ha iddaduu yidhi marka halkaa iduduubuu yidhi litazuula canhu si ay uga zuusho maxaan ku leeyahay hadu lqashcariirati yani argagixii iyo maxaa la yidhahdaa shiriracadii iyo si ay uga suusho ayuu yidhi markaa iddada fazamaluuhu waa dadeen xataa dahaba canhu اrawcu ilaa ay argagixii uu ka tegey faqaala wuxuu ku yidhi likhadiija khadiiju ku yidhi oo waahbaraha alkhabr wixii dhacay buu uga warramayoo wuxuu ku yidhi markaa markuu wixii dhacay uga warramay laqad khashiitu calىa nafsi naftaydii baan u baqay buu yidhi khadiijo waa baqaya لأن الملك مxaa yeelay malgu waa kuwaas aan soo marnay oo dhan waa waxa weeye almalk wey لأن الملكa malgu غaطahu yani wuu duuduubayo waa uu ceejiye waa camajuujiyey xatى kaada yamuutu ilaa uu sigay inuu dhinto nebigu salى الlaه عليه وsلم وlam ykun lahu عalayhi الصaلاaةu والسaلاam cilmu nebiguna cilmi uma lahayn qabl markaa ka hor qabla alika qabla dalika markaa ka hor bjibriil jibriil wax aqoona uma uusan lahayn walaa bishaklihi si uu egyahayna aqoon uma lahayn faqaalat waxay tihi khadiija marka bal u fiirsada khadiijo kallaa bay tihi may naftaada ha u baqin wallaahi baan ku dhaartaye maa yukhziika allaahu abadan ilaahay weligii ku hoojin mayo adiga innaka latasulu rixam qaraabadaad xidhiirisaa wa taxmilu lkalla yacni kan dhibaataysan ayaad xambaartaayoo kan maaragtaa isagu aan maxaan ku leeyahay cidna lahayn iyo maxaan ku leey wataksibu almacduuma waxyaabaha aan la heli karin oo akhlaaqda wanaagsan oo dhan ah baad adigu kasbatay oo wa tuqri dayfa maxaan ku leeyahay martidana waad karaamaysaa wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq xaqana waad u gargaartaayoo xaqaa dadka ugu hiilisaa falaa yusallitu allahu alle kugu sallidi mayo calayka adiga alshayaaطiin shayaaiinta kugu sallidi mayo iyo walawhaam awhaamta waxyaaba iska maalayacniya oo khayaala iyo shayaaiin adiga ilahay kugu sallidi mayo walaa miraa'a shaki ma leh anna allaha alle ikhtaaraka inuu ku doortay lihidaayati qawmika qowmkaaga inaad hanuuniso walitata'akkada si ay u adkayso arrintaa oo ay u hubiso khadiijatu khadiiju say u hubiso mimaa dannatu waxay malaysay araadat waxay doontay yani si arrintaa u hubiso ay u adkayso araadad waxay doontay an tatatabbata inay arrintaas ay raadraadiso oo bal cid wax ka taqaan ay weydiiso oo iyay ka raadinaysaa miman lahum dadkii leh cilmun cilmi dadkii u leh lixaali rusul rusushaas dadka yaqaana miman iطalacuu kuwaasoo daalacday oo akhristay calaa kutubi اlaqdamiina kutubtii dadkii hore faاnطalaqat bihi nebigay la tagtay sala اllah alيه wasalam xataa atat ilaa ay u timid waraqata bna nawfal ninkii la ohan jiray ibnu cami khadiija khadiijo adeerkeeda dhalay wa kaana imra'an wuxuu ahaa qof oo qad tanasara kiristaamoobay fi ljaahiliyati waktigii jaahiliga wa kaana yaktubu lkitaaba kitaabkuu qori jiray alcibraaniyi ee cibraaniga ah fayaktubu waa qolayey yani farta wuxuu qori jiray cibraaniga farta cibriyada la yidhahdo ayuu qori jiray farta cibraanigu qori jiray fakataba bilinjiili yani wuxuu ku qoray injiisha bilcibraaniya farta cibraaniyadu ku qoray maa shaaa allahu an yaktub intuu alla doono inuu qoro wa kaana shaykhan kabiiran oday da'a buu ahaa qad camiya oo indhabeelay faqaalat lahu khadiija khadiija waxay ku tihi ya bna cam ina adeerow ismac min ibni akhiika ina adeerkaa balmaqal wuxuu sheegayo faqaala wuxuu yidhi ya bna akhi ina adeer maada taraa maxaad aragtay faahbarahu calayhi الsalaau wasalaam nabigaa u warramay khabara maa ra'aa wuxuu arkay buu uga warramay faqaala lahu wara waraqat bnu nawfal wuxuu yidhi hada الnaamuus kan waa jibriil weeye alladii nazla allahu alla uu ku soo dejiyey calaa muusa muuse uu ku soo dejiyey naamuuskii muuse lagu soo dejiyey weeye ya liannahu isagu yacrifu wuxuu yaqaanay ana rasuula allahi ilaahay ergeygiisa oo ilaa ambiyaa'ihi nebiyadiisa usoo diro huwa jibriilun jibriil inuu yahay buu yaqaanay uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa laytanii fiiha jadican ay shaaban jalidan ilaahu maalintaas maan dhallinyaro xoog le ahaado wakhtigaas maan dhallinyaro xooga ahaada waa goorma id yukhrijuka qawmuka wakhtiga qowmkaagu ay ku cayrin doonaanoo maka lagaa saari doono yani yukhrijuka qawmuka min bilaadika beledkaaga maka ay kaa saari doonaan allatii nasha'ta biha taasoo aad ku barbaartay limucaadaatihim iyaaka cadaawadda ay kuu qabaan darteed iyo wa karaahiyatihim lak iyo colaadda iyo nacaybka ay kuu qabaan daraaddeed xiinamaa tuaalibuhum markaad ka dalabto oo aad ka doonto bitakhyiiri ictiqaadaatin ictiqaadiyo ama rumaysnaan ama qab waxa qofku uu qabo yaa ama rumaysan yahay rumaysnaantoodii inaad ka beddesho rumaysnaantaasoo wajaduu calayha aabaa'ahum aabbayaashood ay ka soo gaareen wax badan bay ku cudur daaranayaan qur-aanka aad ku arkaysaan inaa wajadnaa calaa aabaa'ina wa ina calaa aahaarihim muqtaduun annagu aabbayaashayaan waxaan ka soo gaarnay odhanayaan marka markaad tidhahdid beddeltaas ayay kula diriiri doonaan fastaqraba calayhi asalaau wasalaam nabigu aad buu arrintaa u qariibsado waa la yaabay yacnihii maa nusiba liqowmihi waxa qowmkiisa laga sheegay oo loo tiiriyey buu la yaabay maca maa yaclamuhu wuxuu og yahay daraaddeed oo min xubbihim lahu say u jecel yihiin ah liiktisaafihi sifaynta uu ku sifaysan yahay bimakaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan iyo wa sidqi alqowl hadalka runta ah xataa samawhu ilaa ay ku magacaabeen alaamiin kii ammaanada lahaa wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo yaaban awa mukhrijiihum maana i saarayaan ma makay aniga iga saarayaan qaala wuxuu yidhi waraqa lam yaati ma uusan imaanin rajulun nin lama imaanin qatu weligiis bimili maa ji'ta bihi waxa aad la timid oo kale ilaa hadduu la yimaado cuudiya waa lala collaytamayoo waa lala diriray waqad nataqa arrinkaas waxaa ku dhawaaqay bidalika arrinkaas alqur'aanu alkariim qur'aankaa ku dhawaaqayoo قال تعالى إلahy وxuu yidhi في sورة إبراhيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرiجنكم من أرضنا أو لتعوuduنa في مilتنا rusuشhoodii waxay ku yidhaahdeen kuwa gaaloobay waa idinka saaraynaa dhulka yaga ama diinta yadaad ku soo noqonaysaan ya qur'aankaaba ka sheekeeyey ولتmاaم تصديق wr wr in la rumayso n ولتmاaم تصديق ورقة برسالة رسuل الأكرم عليه الصلاaة وسلام قاaل wuxuu yidhi isagoo sii rumaynaya risaalada نabiga lagu soo dejiyey wariقة ayuu wuxuu yidhi وإن يdرiكنيi يومك haddaan maalintaada soo gaaro أنصرka waa kuu gargaarayaa نصرا gargaarid oo مؤزرan adg baan ku gargaaraya gargaar adg baan kuu gargaaraya ay n la xoojiyey wey y ayaan ku oojinaya مadan oo oojiyey yani mu'azaran buu kuu fasiraya sheekhu uma intaa ka bacdi lam yalbat ma uusan nagaanin waraqa ninka la yidhaahdo an tuwufiya inuu dhintay mooye waa dhintay fatrat lwaxyi intaa ka bacdi waxaa dhacay waxyigii baa kala go'ay marka fatrat lwaxyi kala go'i waxyiga wey kana wa fatrat lwaxyi waxyiga xilliguu kala go'ay muddatun wakti weeye oo lam yatafiq calayha almu'arikhuun aysan dadka taariikhda yaqaana isku waafaqin waktiga intuu la ekaa layskuma waafaqin wa arjaxu aqwaalihim hadalladooda waxa u raajixsan buu yidhi sheekhu fiiha yani hadallada ay ka yidhaahdeen fatradaas waktigaa wacyigu kala go'ay arbacuuna yowman afartan maalmood inay ahayd ayaa ugu raajixsan liyashtada waxayna arrintaa ku timid inay adkaato shawqu rasuuli rasuulku inuu u yidi dowloodo oo u boholyoobo lilwaxyi waxyiga ya rasuulku sala allahu alayh wasalam shawqu maxaan ku leeyaha arasuuli lilwaxyi yani nabiga sal ly slam ayaa aad bu ugu boholyooba runtii waxyiga xilliga uu ka kala go'ay waqad kaana nabigu sala allahu alay wasalam arrintaas waa waqad kaana wayna dhacday arrintaas waxaa arrintaas waxyiga loo kala gooyey inuu waxyigii jeclaysto waa tadarujkaan sheegaynay oo sheekhu uu soo sheegay waqad kaana wayna dhacday arrintaaso nebigu waxyiga aad buu ugu yidi dooloodayoo aad buu ugu boholyoobay oo u jeclaaday fa ina alxaala xaalku ishtadda bihi calayhi asalaatu wasalaam nebiga waa ku adkaaday xataa saara ilaa uu noqday kullamaa ataa dirwata jabalin buur dhakadeed markuu fuulaba badaa lahu waxaa istusayey an yarmii nafsahu minha inuu iska tuuro jacaylka uu waxyiga u qaba daraaddeed yani waxaa weeye xadaran min qatiicati illaahi lahu yani digtoonaan uu ka digtoonaanayo goynta alla uu waxyigii ka gooyey bacda an araahu markuu tusay ka bacdi nicmatahu lkubraa nicmadiisii weynayd oo nebinimada ah wa hiya nicmadaasuna waxa weeye ikhtiyaaruhu doorashadiisii uu doortay lian yakuuna inuu ahaado waasitatan yani dhexdhexaadiye baynahu asaga iyo wa bayna khalqihi yani isku xire inuu noqdo isku xire ilaahay iyo aadanaha isku xira iyo khalqigiisa isku xira markaasaa markay saa kusoo dhacdo ayaa fayabtadii lahu waxaa u muuqanayay almalaku malaggiiba u muuqanayay qaa'ilan isagoo leh anta rasuulu llahi adiga rasuulkii ilaahay baa tahay xaqan oo xaq ah fayamaina markaasuu xasilayey khaairuhu khaatirkiisu qalbigiisu markaasuu xasilayay oo wayarjicu waa ka noqonayay ama cazima alayhi ama cazama calayhi wuxuu go'aansaday oo inuu meesha iska tuuraa xataa araada allahu ilaa alla uu doonay an yudhira inuu u muujiyo lilwujuudi yani wujuudka jiritaanka adduunka inuu u muujiyo addiina diinta inuu u muujiyo oo facaada ilayhi lwaxyi waxyigii baa marka usoo noqday cawdatulwaxyi baan halkan ka gelaynaa iyadana waxyigu markuu soo noqday fabaynamaa huwa yamshi xilli uu soconaya nebigu sala allahu calayhi wasalam id samica wuxuu maqlay xilligaa sawtan cod buu maqlay min asamaa'i samaduu ka maqlayo farafaca ilayhi basarahu markaasuu indhaha kor u taagay faida almalaku mase malagii waaba kana alladii kaasoo jaa'ahu u yimid bixira godkii xira'a malagii ugu yimid ayaaba u muuqday oo jaalisun fadhiya bayna samaa'i samada iyo walardi arlada dhexdooda ayuu fadhiya faruciba minhu markaasuu nebigu argagax dareemay litadakuri maa facalahu fi lmarati aluula wixii hore uu ku sameeyey iyo ceejintii iyuba xasuustayo markaasaa argagax nebiga galay sala allah alay wasalam farajaca markaasuu noqday nebigu sal lla ly slam guriguu ku cararayo wa qaala wuxuu yidhi dairuunii dairuunii iduduuba iduduuba idada idada ayuu yidhi nebigu sal ly slam faanzla allahu tacala ilaahay markaasuu wuxuu soo dejiyey yaa ayuha almudathir midka isduuduubayo qum istaago faandir dig yani xadir الnaasa min cadaab اllah dadka uga dig ilahay cadaabkiisa in lam yarjicuu haddaysan ka noqon can gayihim baadidooda iyo wamaa kaana kii oo yucbadu lacaabud yacbudu ay caabudayeen dheh yacbudu ay caabudayeen aabaa'uhum aabbayaashood haddaysan ka soo noqon cadaab uga dig warabbaka rabbigaana fakabir weyne yani waxa weye khasu bitacdiimi waxaad ku khaas yeeshaa weynayn oo walaa tushrik ha la wadaajinin macahu asaga la dilkiisa cidna ha la wadaajin cibaadada ya fii dalika arrinkaas hayrahu hayrkii ha la wadaajin wa hiyaabaka dharkaagana fatahhir daahirso oo litakuuna saad u ahaato mustaciddan mid u diyaar ah lilwuquufi inuu istaago bayna yaday illaah ilaahay hortiisa id laa yaliiqu bilmu'mini ya cilladdu waa maxay id iyo maxaan ku leeyahay lianna iyo haddaa aragtid waa cillad cilladdu maxay tahay laa yaliiqu uma cuntanto bilmu'mini qofka mu'minka uma habboona an yakuuna inuu ahaado mustaqdiran najisan mid wasakhaysanoo najaasala inuu ahaado nin weyn baa wuxuu ku odhanaya war salaadda maa tukatid buu ku leeyahay markaasu wuxuu ku leeyahy sheekh dharka ima daahirsana dharku ima daahirsanuu ku odhanaya ama daahir maahi buu ku odhanaya ninkan hadde gabar maa xayd kuma dhaco ma umalo dhiigga umushu kuma dhaco maxaa marka ku dhacay waa ninaan najaasadii iska duwayn weeye dariiqaasu intuu istaagu kaleetayayaa oo iska soconaya so uma jeed laakiin nebi moxamed sal alla alay slam waxaa la amray qof kastoo mu'mina inuu ku amran yahay inuu dharkiisa daahirsado oo jirkiisa uu daahiriyo warujza xumaantana fahjur ka haajir ay uhjur asbaab arujz yani arrimaha yani waxa weeye rijziga ka fogow wa huwa alcadaab yani cadaabka waxyaabaha keena weeye waxa weeye bian tuiica allaha waa inaad waxaad kaga fogaanaysaa bian tuiica allaha inaad ilaahay adeecdido wa tunafida amrahu amarkiisa inaad fulisid ayaad cadaabka iyo xumaanta kaga fogaanaysaa wey walaa tamnun ha galladaysanin gallad ha bixinin oo ha galladaysanin tastakiru adigoo ziyaado dalbaya yani xoogaa baad bixinaysaa litajida akar wax badan si aad u heshid saasna ha samayn yani walaa tahib axadan axadna ha u hibaynin hibatan hibaha saynin wa anta taطmacu adigoo doonaya an tastaciida min almawhuubi inaad ka soo ceshatid kii aad wax siisay akara mima wahabta waxaad hibaysay wax ka badan maa hiibadu ilahay dartii u bixin mayo eh wuxuu u bixinayaa qofkii waa maxay inuu yani maala nin taajiru soo booqanaya shaati buu u keenaya si uu kun doora la radhowta uga helo saasoo kalea la diidaya moogta yani qofkii waxaa la rabaa adiga markaad siinaysa ilaahay dartii u siiy asagu wuxuu rab hadhow ha ku siiyo marka hagalladaysanin adigoo ziyaado dalbaya baa la leeyahy nabiga sala allahu alayh wasalam fahada laysa min sha'ni alkiraam maxaa yeele arrinkaasu dadka gobta oo wanaagsan arrinkooda maaha soo uma jeed walirabbika rabbigaana fasbir u sabr calaa maa sayulxiquka waxa ku soo gaari doona ku sabr oo min adaa qawmika qoladaada dhibkooda ah xiinamaa tadcuuhu markaad ugu yeerto ila allah ilahay aad ugu yeerto sideeda markuu qofku dacwo ila allah uu bilaabo waa la dhibaya waa la dhibayaa waxaan garanayaa xilligii siddeetan iyo shantii iyo siddeetan iyo lixdii iyo wakhtiyadii aniga iyo rag badan oo ila aynaya aanu masaajidda ku xidhannay oo bilownay inaan kutubaha akhrisanno ayaa waxaan garanayaa tadayunku dadku muslim bay ahayn ficlan waa tukanayeen inkastoo dad badan oo aan tukan ay jireen haddana ay jiraan dad badan oo aan tukan laakiin waxyaabo badan oo diinka ah baan la aqoonin masalan waxyaabihii waagaas la ysku qabtay oo la yaab ka lahaa waxaa ka mid a markii la yidhaahda ilaahay keligii ha la baryo keligii ha la caabudo waxaa lagu murmi jiray awliyadaa la diiday war awliyada lama diidina awliyadu boos bay leedahay booskeeda u daaya maxaa yeelay xataa salaadda markaan tukanayna maxaan leenahay assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin soo maaha awliyada ilahay annagaaba u ducaynayna awliyada ilahay in la nabadgeliyaa la rabaa laakiin awliyada ilaahay lama baryi karo ya kutubaa la akriyi jiray sida munaaqibka oo kaleeto munaaqibka sheekh cabdulqaadir jiilaani sheekh cabdulqaadirna ma qorin sheekh cabdulqaadir sheekh caalima oo muwaxida oo ahludiina oo saahida ayuu ahaa raxmatullaahi calayhi laakiin waa lagu been abuurtay kitaabkaasoo kalea guryaha arbacada lagu akhriyi jiray waagaas waxyaaba badan baa hadda zuulay dad baa waxay iska moodayaan inay saa iska ahaan jirtay ma ahaan jirin sidaas arbacadaa guryaha lagu akhriyi jiray masaajidana waa lagu akriyi jiray markii la yidhi munaaqibka sax maaha waxa ku qoran waxaa la yidhi salliga nebigaa la diiday sala allahu alayh wasalam war salliga nebiga lama diidin laakiin waxaa la diidaya meeshan waxa ku qoran baa la diidaya oo khaladka ah dadkana waxaa la odhan jiray munaaqibka raggii hadda xertaya soo ahaan jira garanaya xer cilmiga soo ahaan jiray lama fasiraa la odhan jiray ilaa afartan agaarti lama fasiro ilaa afartan agaarti ya markaasaa waxaa ku qoran ana kuntu maca ibraahima xiina ulqiya fi nnaari famaa baridat niiraanu ila bidacwati soo ma jeed ibraahim anaa la socday nebi ibraahim weeye sheekh cabdiqaadir oo qarnigii lixaad ahaa anaa nebi ibraahim la socday markii lagu tuuray dabka oo dabkii ma uusan qaboobin ilaa anigu inaa udawey u duceeyey mooye yani waxa weeye ana kuntu maca yacquuba xiina camiyat caynaahu famaa bari'at caynaahu ila bituflati anaa ayuu yacquub la socday markuu indhabeelayoo indhuhu uma aysan bixin yacquub ilaa anigu aan candhuuf kaga tufay ya war waxa waa khalad sax ma aha waa la isku qabtay xijaabka ad arkaysaanoo gabdhuhu iska xijaaban yihiin waagaas gabar xijaabani ma jirin anigu waa soo gaaray iyadoon gabar xijaabani jirin baan soo gaaray soo uma jeedaan haddana waxaa laga yaabaa dadka yaryar inay la yaaban yihin oo leey mawaalan yaa wadaadku see baan gabar xijaabani u jirin leanno ma uusan arkin isna gabar qaawan xijaabka waxaan garanayaa iyadoo rag culumo sheeganaya intay masaajidda ka istaagaan yidhahdaan gabdhahaan ma ujeedaan dharka waaweyn wataa uur bay leeyihiinoo uurkay ku qarinayaan war gabdhuhu ma waysan dhalin hadday uur leeyihiin yacni waxay ahayd waxyaabo qariib ah bada'a alislaamu qariiban wa sayacuudu qariiban kamaa bada fatuuba lilghurabaa waxyaabahaan soo gaarnay ahayd iskuulka anigu markaan dhiganaya secondariga annagoo secondariga dhiganna baanu waxxoogaa soo baranayo iskuulkaanu dacwo ka bilownayo dabeetana waxaan garanayaa gabar baa wadaad noqotay gabadhaasi marka iskuulka imaanaysa surel shaati bay wadataa hadda surweel shaati gabar iskuul ku dhigatay miyaa jirta ilahay wayno ka micina subxaana wa tacala ilah ha nagu soo celin surweel iyo shaati bay gabadhii wadatahay oo markaasay gacmaha intay jinyeer u samaysay bay ku tashay yacni waa way ku xidhaysaa dharrag markay daabuurka la taagan yahay daabuurka markii la taagan yahay bay ka furaysaa ilaa daabuurka waxa imaanaya diritoorka maalin bay isku soo ilowday oo doctoorkii baa soo istaagay markaasuu yidhi maxaa waay gabadha shaati gacmo dheerka wata soo bax oo madaxa dadan madaxana xoogaa waxay ku xiratay bahal yaroo fasaletiya fasaleti yar weeye bay halkan biin kaga xirtay oo banaanka u saaray oo bixi buu yidhi fasaletiga fasaletigii wuu ka bixiyey gacmahana markaasuu yidhi maxaa markaas iska furtay mar dambe kuguma arki karu yidhi adoo bahalkii qaba ya gabadhaasaan idiin sheegay hadda boosaasay nala joogtaa hooyo sideed ciyaala dhashay weeye laakiin yani waxa weeye waxay ahayd secondariga waxay kaga baxday shidda maxaa lagula dagaalamaya gabadhaas waxa qariib ahayd inay gabadh isxijaabto maantana iska dhaaf soomaaliya etoobiya iyo kenya iyo soomaalida ama muslimka jooga gabarh surwaal iskool ku dhigataa ma jirto waxaasna ilaahay subxaana wa tacala muxuu ku badbaasho ku keenay dacwadu alla ku keenay subxaana wa tacaala lidaalika waxa weeye ma aha waxyaabahan layska arkayo khayrka faraha badan iskama imaan ilaahay ajar ka siiyo rag culumaa oo waaweyn oo ajillo ah baa ka shaqeeyey oo cilmiga faafiyey oo dacwada faafiyey laakiin waxaa la yaab leh niman aan weligoodba laga yaaba inaan koob shaha aysan caynayn- caanayn baa culimmada caayaya waxay odhanaya sheekh hebel saa weeye sheekh hebel saa weeye sheekh hebel saa weeye rag jahaabida ah oo dil loogu xukumay inay diinta sheegaan kitaabka ilahay ha laysku xukuma baa dil loogu xukumay soo ma jeedid oo xabsi ugu jiray oo qaarkood inala joogaan haddeer iyagoo indhahoodu xumaadeen oo afar iyo mi- maxaan ku lahay minus four iyo okyaalo ah wata ka soo baxay xabsiga iyagoo dhalinyaro ana la geliyey soo ma jeedid saas daraaddeed waxa weeye een, yani waxaan uga socdaa een, dacwada marka lala yimaado dhib baa imaanaya marka dacwadaanu waayey soo martay runtii waana fiicnaan lahayd in khaasatan ragga aniga iga saa waaweyn oo culimmada ah oo culimmada waaweyn oo annaga naga horreeyey wax badan naga horreeyey runtii fadligan iyaga iska lahaa bacdallaahi inay ka sheekeeyaan oo dadka uga warramaan oo ragga haddeer iska dhallinyarada iyo culimmada caayaya loo sheego waxa la soo maray shalaad baratay waa la shubi jiray soomaalida saasay tirahdaa shalaad baratay waa la shubi jiray waxaa iska aragtay gabdhoo xijaaban masaajidoo buuxa wa- dadkoo gar leh garkan ibtilaa laga soo maray surweelkan gaaban ibtilaa laga soo maray ma ahayn wax iska sahlan waxaan garanayaa laba nin oo dhallinyaro ah baa la xiray xaafadda iyada madiina waxaa oobiga loogu qoray labaatan jiro diin sheegay dembi bay ahayd labaatan jir diin sheegay dembi bay ahayd wax kale ma ay samayn oobiga dembigoodu waa maxay labaatan jiro diin sheegay ya maantana wiilkan yaraa noo khudbaynaya hadduu rabo soo sax maa cid xiraysaa ma jirto ha almuhim waxa weeye marka culummada iyo hala nabadgeliyo haddaa aragtaan dadka culimmada wax ka sheegaya dad fiican ma aha ogaada arrintaa iyada ah nin culimmada wax ka sheegaya haddaa aragtaan nin fiican ma aha addacwatu siran halkaana waxaan ka gelaynaa dacwada oo sir nebigu u faafiyey sala allahu calayh wasalam faqaama calayhi salaatu wasalaam nebigu waa u kacay bilamri amarkaas la amray buu u kacay oo wadaca waa u yeedhay licibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisu u yeedhay aqwaaman dad buu ugu yeedhayoo jufaatan adag qalbi adag oo laa diina lahum maxaan ku lehay aan diin lahayn ilaa an yasjuduu inay u sujaadaan mooye alasnaama sanam inay yani maxaan ku lehay liasnaamin inay asnaam u sujoodaan mooye ilaa an yasjuduu liasnaamin sanamyo inay u sujuudaan mooye sanamyadaasoo laa tanfacu aan waxfa anfacayn walaa taduru waxna aan dhibayn walaa xujata lahum xujana aan uhaysan wax daliila uma haystaan ila annahum muttabicuuna waxay raacayeen oo keliya lima kaana wixii yacbudu ay caabudi jireen aabaa'uhum aabbayaasho laakiin daliil kale ma haystaan aabbaha ayaan ka soo gaarnay iyo waa arki jirnay iyo waa maqli jirnay iyo saasay ku wadaan walaysa cindahum agtoodana ma ahaanin min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan wax ka mid a ilaa ma kaana murtabitan wixii ku xihan mooye bilcizati gobonnimada iyo walanafati kibirka waxyaabaha maaragtay xoogaa tusinaayo qofku inuu liito unbay ka faani jirta carabi yani hebel waa bakhayl iyo hebel waa fulay iyo ya hebel waa afgarooc iyo waxaas carabi ma jeclay niman deeq badan bay ahaayeen yani waa waxyaabaha cizada iyo sharafka muujinaya iyo anafada waxyaabaha muujinaya oo hebel baa laga adkaaday iyo gabadhoodii baa garcatay iyo carabi waa ka dhiman jirtay saas daraaddeed bayna gabdhaha uba aasi jireenba si aysanba u garcanba shidaba si aysan u keenin waaba xalaalnoloyn jireenba waida almaw'uudatu su'ilat qur-aanka waata ku soo aroortay soo uma jeedin gabdhihii islaamku uu ka xoreeyey in la aaso ilaa carabi waa aasi jirta ayaa maanta reer galbeedku waxay ugu sheekaynayaan islaamkaa idin addoonsaday oo annagaa idin xoraynayna ya laakiin reer galbeed maxay rabaan waxay rabaan gabdhaha muslimaadka inay qaawiyaan inay bannaanka u saaraan shaambada shaambada soo raggu kuma qubaysto maxaa rag loogu soo sawiri waaye gabar timuhu halkaa joogaan oo garbuhu qaawan yihin baa lagu soo sawiraya saabuunta soo raggu kuma qubaysto maxaa ragga loogu sawiri waaye waxaan aad ula yaabay bal mobileka iyo gabadha maxaad ka khusayso gabadha kuma hadasho ninkuna kuma hadlo gabadhaa lagu soo sawiray waxaaba kaaga sii daran taayirka bal ka warrama taayirka taayirka baabuurka maxaa gabadha ka khuseeya gabar baa lagu soo sawiray qaawan reer galbeed waxay rabaan gabdhaha badeecadooda inay ku xayeysiiyaan meel walbana in laga heli karo sida xabadda sigaarka ah oo ragga sigaarka cabaa yaqaana haashka idhiib baa la haashka idhiib sida haashka in gabadha laysugu dhiidhiibo oo dabeetana marka dambe cagta la saaro iyadoo aan sharaf iyo karaama midna lahayn oo adduun iyo aakhira ay seejiyaan laakiin islaamku wuxuu rabaa gabar goba oo sharaf leh oo adduun iyo aakhira sharfan oo figta sara saaran inay ahaato wa huwa aladii kaiiran arrimahaasuna waa inta badan kuwa maa kaana sababan kuwii sababayay weeye fi lkhaaraati weerarada iyo walxuruubi dabagaallada iyo waxaan ku leeyahay wa ihraaqi dima dhiig dhiigga in la daadiyo yani gabar baa wax la yeelay iyo gabar baa gabay lagu caayay iyo hebel baa la yidhi waa fulay iyo qabiiladaasaa xoogaa la maagay iyo geeloodaa ceelka laga soo ceshay iyo geeloodii baa laga hor cabay iyo waxaasay carabi ka diri jirto waa isku rogmi jirta soo uma jeeda fajaahum rasuul lahi rasuulka ilaahay ubaa u yimid bima laa yacrifuunahu wax aysan garanayn buu ula yimid fadawu lcuquuli asaliima dadkii caqliga wanaagsan lahaa baadaruu ila tasdiiqi waxay u degdegeen inay rumeeyaan iyo wakhalci lawhaani awsaanta inay sanamyada inay iska tuuraan oo ka baxaan hawshooda waman acamadhu qofka indha tirtay alriyaasatu madaxnimadu adbara waa dhabar jeediyo wastakbara waa isweynaysiiye kay laa tuslaba minhu si aan looga qaadin cadamatahu weynaantiisa waxay is yidhi haddaad muslimtid armaad xoogaa safka hoose gashaa yah hadda xoogaa siyaasiyiinta iyo marka la dhaho kitaabka ha la isku xukumo waxay is odhanayaan wadaaddadan inkaarta qaba oo leh kitaabka ha la isku xukumo iyagaa bahasha cunaha iskaga duubayo oo qabsanaya yah marka waxay odhanayaan maya sheekh arrintaa ma aha shacabku qaar baa odhanaya shacabku ma rabo qaar waxay odhanaya maya lama gaarin marka xoogaa waxaa loo bahanya nimankaa siyaasiyiinta in cuqdada laga saaro in la dhaho warsaa u xukumaysaan u xukuma oo annagaa idinku dabafaylayna eh laakiin kitaabka ilahay ku xukuma yah dee maxkamadaha iyo maaragta maxaan ku leeyahay culumaa ka garnaqi doontaa laakiin boosaskiina haysta madaxweyne ahaada wasiir ahaada taliyaha booliiska ahaada taliyaha qaybta ahaada guddoomiyaha gobolka ahaada lakin kitaabka ilahay nagu xukuma meesha laydinka qaadi mayo arrintaa marka wadaadadaa laga rabaa say cuqdadaa uga saari lahaayeen si aysan kitaabka in la isku xukumo u diidin wa kaana awalu man saطa calayhi nuuru lislaam qofkii ugu horreeyo nuurka islaamka ka faa'iidaystay wuxuu ahaa khadiija binti khuwaylid zawja nabiga xaaskiisa sal lla alay slam oo khadiijo ahayd ayay noqotay iyo wa cali bna abi aalib cali bna abi aalib oo ibna camihi in adeerkii ahaa wa kaana wuxuu ahaa cali muqiiman cindahu nebiga mid la nool buu ahaa yuطcimuhu wa yusqiihi isagaa wax cunin cabitaan iyo cunto isagaa quudinayay oo waraabinayay oo wayaquumu biamrihi arrinkiisana u taagnaayo hawlihiisa tawaliyey lianna qurayshan quraysh kaanuu waxay ahaayeen qad asaabathum kuwa ay ku dhacday majaacatun gaajo iyo abaar wa kaana abu aalib abu aalibna wuxuu ahaa muqilan mid maal yar buu ahaa oo kaiiru wlaadi haddana awlaad badan leh caruur badan buu dhalay laakiin wuxuu ahaa nin hanti yar caruur badan in la dhalana waa wax fiican dadku inay tarmaan baa loo baahan yahay hadda aqaafadii reer galbeedka inoo soo gudubtayo waxaa leeya maya laba keliya dhal laba nin suuriyaana waxaan ku yidhi oo gabar yara haysta oo nin weyna baan ku yidhi intee carruur leeda markaasu yidhi gabadhaan keliyaan leeya markaasaa o niyo maxaa mawaadan baa goostay may anaaba ka xiray bu yidhi islaanta tan markay dhashaan ba ka xiray bu oo maxaa uga xirtay baan idhi shukulaatadeedii baanba ka bixi waayo yidhi middaan soo uma jeeda yacni maxaa shukulaatadaba lagu falayaa ummaddu inay tarantaa la rabaa oo mid iyo labo iyo saddex iyo afar gabdhuhuna raalli hayga ahaadaan la guursadaa la rabaayo dadku ay tarmaan oo tafsiirmaan oo ummadda nebi moxamed sal alla alay slam ay badato ayaa la rabaa fa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi licammihi alcabbaas adeerkiis cabbaas ibn cabdilmualib buu ku yidhi ina akhaaka walaalka abaa aalib oo abaa aaliba kaiiru lciyaali mid awlaad badan weeye ya wannaasu fii ma tara dadkuna waxay ku sugan yihiin waxa aad arkayso oo min ashiddati abaar ah iyo dhibaato ee fanaliq bina ina kaxee linukhafif min ciyaalihi si aan carruurta uga yarayno oo na'hudu waaxidan anigu yani ta'khudu waaxidan adigu mid baad qaadanaysaayo wa ana waaxidan anna mid baan qaadanaya faintalaqa way u tageen waa tageen oo wacarada calayhi arrinkii bay usoo bandhigeen oo carada calayhi alamra arrinkii bay usoo bandhigeen faakhada alcabaasu cabbaas wuxuu qaatay jacfar ibnu abi aalib radia allahu canhu waardaah saxaabi jaliil u ahaa waa inoo imaan doonaa in sha allahu tacaala dariiqu u shahiidayna waa arki doonaa wa akhada calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu qaatay caliyan cali bn abi aalib buu qaatay oo aad garanaysaanoo isaguna saxaabi jaliil ah fakaana fii kafaalatihi isagaa kafaalo qaaday oo kafaaladiisuu ku jeday ka axadi awlaadihi sida carruurtiisa mid oo kale mid ka mida oo kale ilaa an jaءat الnubuwa ilaa nabinimadu ay u timid waqad naahaza اlاxtilaam ilaa uu markaas wuxuu dhadhoweeyey dhadhabka inuu gaaro ya inuu qaangaaro ku dhawaaday yani ya inuu qaangaaro ayuu ku dhowaaday fakaana taabican wuxuu u ahaa nebiga salى الlahu alيه waslm fakaana taabican lلnabiy nebiga mid raaca oo ku dayda buu ahaa ya fii kuli acmaalihi acmaashiisa o dhan walam yatadanas kumana wasakoobin bidanas اljaahiliyati wasakdi jaahiliyada oo min cibaadaة اlawhaani asnaamta caabudooda ah caabudaadooda ah sida nebiga oo kale isaguna ma caabudin sanamyada iyo waitibaaci alhawa hawada oo la raaco ah wa ajaaba aydan waxaa kaloo ajiibay nebiga sala allah alay wasalam zayd ibnu xaarita ibnu shuraxbiil alkalbiy mawlaah nebiga sal ly slam mawlihiisa ahaa calayhi asalaatu wasalaam asaguna waa ajiibay zayd nebigu aad buu u jeclaa zayd sala allahu alayh wasalam wa kaana yuqaalu lahu waxaa kaloo la odhan jiray zayd ibnu muxamed zaydkii ina moxamed ahaa baa la odhan jiray liannahu lama ishtaraahu markuu nebigu gatay actaqahu waa xoreeyey wa tabanaahu waana tabaniyey ya tabaniga soo garan maysaan waa ilmo aadan dhalinoo aad adigu isugu abtiriso laakiin shareecadeenna waa diidda markii dambe udcuuhum liaabaa'ihim soo qur-aan kuma soo aroori aabbayaashood ugu yeeraa la yidhi tabani lama ogola wa kaana almutabani ilmaha la tabaniyeyna wuxuu ahaa muctabaran mid loo ictibaariyo ka ibnin xaqiiqiyin sida ilmo xaqiiqaad u dhashay oo kale yariu oo dhaxlaya wa yuurau la dhaxlayana wa ajaabat aydan waxaa kaloo ajiibay ummu ayman xaadinatu waa soo marnay nabiga sal la alay slam bay xanaanayn jirtay iyaduna ayaa maxaan ku leeyahay uu ka mid ahayd allatii zawajaha limawlaahu zayd zayd baana loo guuriyey wa awalu man ajaabahu waxaa ugu horreeye oo ajiibay oo min gayri ahli beytihi dadka gurigiisa ku sugan marka laga reebana kaana sidiiqan lrasuuli اllahi salى اllahu alay maya waxa weeye ahli beyti abu bakr ibnu abi quxaafa ibnu caamir ibnu kacb ibnu sacd ibnu tim ibnu taym ibnu mura ataymiyi اlqurashiyi radia allahu canhu ardaa kana kana sadiiqan dheh kaana sadiiqan wuxuu ahaa saaxiib buu ahaa lirasuuli illahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayh wasalama qabla اnubuwa intaa nebinimada nebiga la siin yaclamu wuxuu ogaa ma اtaصafa bihi waxa uu ku sifaysnaa nebiga oo min makaarim اlakhlaaqi akhlaaqda wanaagsana oo walam yachad calayhi ugama uusan baran kadiban been mundu اصطaxabaa markay saaxiibeen markii laga soo bilaabo fawalu ma akhbarahu birisaalati اllahi markii yanihi uu u sheegay risaalada ilaahay asraca bالtaصdiiqi wuxuu u degdegay rumayntii wa qaala wuxuu yidhi biabi anta wa ummi hooyaday iyo aabbahay lagugu furaye ya ahlu sidqi anta runta saaxiibkeedu waa adiga ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu llah waxaan qirayaa alla xaq lagu caabudo adduunka inuusan ka jirin allah mooye adna ergegii ilaahay inaad tahay ayaan qiraya kaana radia allahu canhu wuxuu ahaa ilaahay ha ka raali noqdee sadran mucadaman nin la weyneeye ayuu ahaa fii qurayshin quraysh dhexdeeda calى sicati min almaal hantida uu lahaa daraaddeed oo taajir buu ahaa iyo wa karami اlakhlaaq akhlaaqda wanaagsan oo uu lahaa wa kaana min acafi الnaasi dadka kuwa ugu dhowrsoon buu ahaa sakhiyan deeqsi buu ahaa yubdilu lmaala maalka bixiya muxababan la jecel yahay fii qowmihi qowmkiisa xasanu اlmujaalasati fadhi wanaag leh marka lala fadhiisto in lala fadhiisto fadhigiisa lagu raaxaysanayo ayuu ahaa walidalika sidaa darteed walidalika kulahu kaana min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka wuxuu ahaa bimanzilati اlwasiir wasiir oo kale uu ahaa fakaana yastashiiruhu wuu kala tashan jiray fii umuurihi kulliha arrimihiisoo dhan wa qaala wuxuu yidhi fii xaqihi markuu ka warramayay isaga maa dacawtu axada ila اlislaami qofaan islaamka ugu yeeray ma jiro ila kaanat lahu kabwa wuxuu lahaa yani maxaan ku leeyahay simbiriirxasho iyo meel uu xoogaa yani wax lahar buu lahaa ya hayra abi bakr abu bakr markii laga reebo wa kaanat اdacwaةu ilى اlislaami siran dacwadu waxay ahayd mid ku socota qarsoodi xadiran oo digtooni ku socota min mufaaja'ati اlcarab carab yani waxa weeye inay markaas waxyeesho daraaddeed dacwada marka in loo turaa la rabaa nebigu muxuu sir ugu waday dacwada xilligaas dacwadaa loo turayay sala allahu calayh wasalam ilaahay baa ilaalinayey laakiin innagaa layna baraya dacwada in loo turaa la rabaa oo cadow ka xoog badan aan lagu salladin biamrin shadiidin ka haada yacni arrinkan oo kale oo inaysan carabi markaas waxyeelin ayaa nebigu ilaalinayey fayascubu waxa adkaa istislaamuhum inay isdhiibaan fakaana calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa laa yadcu uma yeerayn ilaa man yahiqu bihi qofku ku kalsoon yahay mooye ilaa hadday ogaadaan ya dacwadii bay marka waxay ku dadaalayaan inay baabi'iyaan wadaca abu bakr abu bakr wadaca abu bakr abu bakrna waa u yeeray ila alislaami islaamka waa ugu yeeray man yatiqu bihi qofuu ku kalsoon yahay oo min rijaali qurayshin quraysh raggeedii ka mid ah oo faajaabahu jamcun dad badan baa soo ajiibay marka dacwada wadaadada keliya mas-uulka ma aha qof walba waxaa la rabaa inuu daaci noqdo maalan muxaadarada dadka ugu yeer darsiga dadka ugu yeer salaada dadka ugu yeer khayrka dadka ugu yeer qaraabo xidhiidhiska ugu yeer tawxiidka ugu yeer wanaagga ugu yeer ya weliba haddii alla wax ku siiyey maalinta maaragta maxaan ku leeyahay khamiista oo kaleeto inta gurigaaga dadka martiqaad ugu samaysid oo ayaro gabana shaaha u shubtid waxaa taraa ina keena marka muxaadaradaan galaynaa kulligeen asaa muxaadaradaas inuu ka faa'idaystaa laga yaabaa muxaadaradaas inuu ka faa'idaysto ayaa laga yaabaa minhum waxaa ka mid ahaa dadkaas cuثmaan ibnu cafaan baa ka mid ahaa ibnu abilcaas ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf alumawiyi alqurashiyi radia allahu canhu waardaa walamaa calima markuu ogaaday camuhu adeerkiis alxakam biislaamihi islaamnimadiisa markuu ogaaday awhaqahu kitaafan garbuu uiray garbadub buu u xiray wa qaala wuxuu yidhi yani waxa weeye targibu an diini abaaka can diini aabaa'ika ma aabbayaashaa diinto aabbayaashaa diintoodii baad ka doorbiday oo aad ka santaagtay ilaa diini ilaa diini mustaxdisin mid bidco keenay oo bidcowlow ah miyaad ka raacday nebi moxamed uu sheegaya sala allah alay wasalam wallaahi baan ku dhaartaye laa axilluka kaa saari mayo xariga xataa tadaca ilaa aad ka tagtid maa anta calayhi waxaad ku sugantao islaamnimada ah faqaala cuثmaan cuثmaan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye laa adachu ka tegi mayo walaa ufaariquhu mana faaruqayo falamaa ra'aa alxakamu adeerkii xakam markuu arkay salaabatahu adaygiisa fi lxaqi xaqa uu ka adag yahay tarakahu waa ka tegay waa iska daayey wa kaana wuxuu ahaa markaas asagu kahlan garmadoo buu ahaa oo yunaahizu alaaiin min cumrihi soddon jir ku dhow ayuu ahaa markaa nin garmadoobe ahoo ayuu ahaayo soddonkii ku dhow waa cuثmaan ibnu cafaan dadka waxay iska moodayaan marka saxaabada laga sheekeeyo la dhaho cuثmaan baa saa yeelay cuثmaan baa cali baa saa sameeyey waxay moodayaan odayaal toddobaatan jira inay ahaayeen dhallinyaray ahaayeen nimankaan wa minhum waxaa ka mid ahaa azubayr ibnu alcawaam ibnu khuwaylid ibnu asad ibnu cabdilcusay ibnu qusay alqurashiyi radia allahu canhu wa ardaa ya zubayr shani buu lahaa shani ayuu ahaa xawaariyu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam buu ahaa ya laakiin waxaa la yaab leh zubayr oo sidaas ahaa waxaa dilay niman sheeganaya inay islaamka u nusraynayaan oo huwaar ah ayaa dilay weliba waxaa zubayr raggii dhinaca mucaawiye ka safnaa buu ahaa arrimo dheer markay dhaceen wuxuu go'aansaday inuu ka baxo hawshaan markii uu tegey zubayr laba nin baa sii raacday labadii nin markay sii raaceen waxayna u raaceen inay dilaan markii meel dhex la marayay bay yidhahdeen asala asala salaaddii baa la gaaray bay yidhahdeen zubayr nin lagu dhici kara ma aha nin laba wiil iyo saddex iyo toban iyo ninay hawaysan karaan ma aha koob shaaha kama cabbi karaan nin dagaalyahana oo khatar u ahaa min duhaati alcarab oo carab dadkii ugu caqliga badnaabuu ka mid ahaa wuxuu yidhi salaaddii baa loo istaagay natuji bay yidhaahdeen adaa saxaabi jaliila ah salaaddii buu galay markuu salaadda galay bay dileen bal fiirsada qadrigooda markay dileen seeftiisii bay soo qaadeen cali ibna abi aalib bay u keeneen markaasay waxay yidhaahdeen seeftii buu arkay zubayr markaasay waxay yidhaahdeen seeftaana waa seeftii zubayro annagaa dilnay ninkii soo dilay ayaa seefta wada markaasuu cali wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquulu bashiruu biqaatili zubayri binnaar nebigaan maqlay oo leh zubayrkan dila naar ugu bishaareeya ninkii markuu intii maqlay wuxuu islahaa cali baad waxaad kaga helaysaa hiil wuu cararay dabeetana cali soo qabtuu yidhi waa la cayrsaday markaasuu seef isku dhuftay isagaa isdilay cali waxaa la yidhi ninkii waa isdilay markaasuu wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalama yaquulu bashiruu biqaatili nafsihi biاnnaar waxaan maqlay nebiga oo leh ka naftiisa dila naar ugu bishaareeya ya cajiiba weeye markay fitantu dhacdo waxyaaba la yaab la imaanaya ninkaas ayuu ahaa zubayr wa ummuhu hooyadiisna waxay ahayd safiya binta cabdilmualib safiyadii ina cabdilmualiba bay ahayd wa kaana camu zubayr zubayr adeerkiis wuxuu ahaa yursilu dukhaana calayhi dhiiq buu ku shidi jiray wa huwa muqayadun isagoo xihan liyarjica ilaa diini aabaa'ihi si uu diintoodii ugu soo noqdo intuu xiro buu qiiq ku shidi jiray waa caburin jiray markaasuu ohan jiray ka noqo diinta faqawaahu allahu ilaahay baa xoojiyey bisabaati ilaahay sugnaanshuu ku xoojiyey wa kaana shaaban wuxuuna ahaa dhallinyaro fiirsada dadkaan islaamka u nusreeyay dhallinyaray ahaayeen laa yatajaawazu sina maxaan kule ixtilaam markaasuu qaangaaraya zubayr uu islaamayo ya markaas shan iyo toban jir lix iyo toban jir markaasuu qaangaarayay bal maxaa umalaynaysaan afar iyo toban shan iyo toban ayuu jiray wuxuuna noqday xawaariyu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa minhum waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibni cawf ibna ibna cabdi cawf ibn alxaaris ibnu zuhra ibnu kilaab alqurashiyi alhaashimiyi wa kaana ismuhu fi ljaahiliya cabdi camr fasamaahu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan nebiga cabdiraxmaan u bixiyey wa minhum waxaa ka mid ahaa sacd ibna abi waqaas malik ibnu uhayb ibnu cabdi manaaf ibnu zuhra ibnu kilaab alzuhriyi alqurashiyi walama calimat ummuhu waa waa sacd ibn abi waqaas hooyadii markay ogaatay ya xamina bintu abi sufyaan ibnu umaya markay ogaatay biislaami islaamkiisa qaalat waxay tidhi lahu asaga waxay ku tihi yaa sacd sacdow balaganii waxaa isoo gaaray annaka adigu qad saba'ta inaad bidcowday fa wallaahi baan ku dhaartaye laa yudilunii ima haraynayo saqafun saqaf yani guri saanqaaskiis ima haraynayo oo min alxari qoraxda igama haraynayo yani guri ma gelayo weeye iyo walbardi iyo qabowga midna wa ina acaama cuntada iyo washaraaba cabitaankuna calaya xaraamun aniga xaaraan bay iga yihiin xataa takfura bimuxamadin waa hooyadii ilaa aad nebi moxamed ku gaalowdo wa baqiyat kadalika alaaata ayaam saddex maalmood bay saa ku sugnayd fa jaaa sacad sacad ayaa yimid ilaa rasuuli lahi rasuulku u yimid sala allahu alayh wasalam wa shakaa ilayhi amra ummihi hooyadiis arrintaa haysata buu uga warramay fanazla fi dalika waxaa arrinkaa ku soo degay tacliiman iyadoo wax layna ku barayo qawlu اllahi tacaala ilahay hadalkiisa oo fi suurati اlcankabuut wawasayna alinsana biwaalidayhi xusna qofka waxaa loo dardaarmay labadiisa waalid inuu axsaan u sameeyo xataa hadday gaalo yihiin wain jaahadaaka litushrika bima laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma hadday markaa isku dayaan inay kugu khasbaan inaad u shariig yeeshid ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka adeecin ha ku adeecin ilaya marjicukum anigaad ii soo noqonaysaan fa unabi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaad camal fasheenna anaa idiin warramaya oo abaalmarinaya wasaahu jala dikruhu biwaalidayhi wa amarahu yani wuxuu u dardaarmay labadiisa waalid qofka wa amarahu wuxuu amray bilixsaani ilayhima inuu wanaajiyo mu'miniina kaana aw kaafirayn mu'minayni kaana muminayni kaana aw kaafirayn ama laba mu'mina ha ahaadaan ama gaalo ha noqdaane in la wanaajiyo ama idaa dacawaahu hadday ugu yeedhaan lilishraaki faalmacsiyatu mutaxatiba meeshaa marka macsi baa ka dhalanaysa oo la raaci maayo ya lianna kullu xaqin wain caduma saa maxaan ku leeyahay saaqatun huna falaa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq yani xaqa ha ka caroodo qofkii doone eh xaqa unbaa la raacaya ee macsi la adeeci mayo qofku intuu raba ha weynaado waalidiinta cid ka weyndee ma jirto uma qaala markaasuu wuxuu yidhi ilaya marjicukum ilahay buu aayaddii inoo fasiraya anigaad iisoo noqonaysaan man aamana minkum kiina rumeeyey iyo waman ashraka kii shariig yeelay faujaaziikum waan idinku abaalmarinaya xaqa jazaa'ikum qolo walba waxay xaq u leedahay wa fii khitaami hadihi alaaya aayaddaanna waxaa ku jira buu yidhi dhammaadkeeda faa'idataan laba faa'idaa ku jirta altanbiihu cala ana aljazaa ila allah in laysku baraarujiyo abaalmarinta in ilaahay iska leeyahay sidaa daraaddeed falaa tuxadid nafsaka bijafwatihima liishraakihima ha isdhihin hadday waalidka aad ku caasidid wax macsiyo ah ama shirki haddaad ku caasidid ha isdhihin waalidkaabaad caasi ku noqotay iyo waalxadi cala athabaati fi ddiin iyo isku boorin la isku boorinayo maxaan ku leeyahay iyo walxaddu dee cala thabaati fi ddiin diinta in lagu sugnaado lianlaa yanaala sharu maxaan ku leeyahay shara jaza'in fi lukhraa si uusan qofku aakhira jaza xun uusan u helin wa minhum waxaa ka mid ah intaasaan dhammaynayna insha allahu tacaala wa minhum waxaa ka mid ah طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي القرشي أي يسقنا كم دها وطلحة بن عبيد الله صحابي جليل أها وقد كان عرف وحو برتي من الرهبان الرهبان تكوي علماء أها أهل كتاب أيو كبرتي ذكر الرسول الرسول كشيجتان كيسة إي وصفته صفديسة فلما دعاه مركو أيري أبو بكر أبو بكر وسمع من رسول الله رسول كان أكب مغلي ما نفعه الله به وعلك أنفعي oo wara'a u arkay addiina diinka matiinan mid adag inuu yahay baciidan ka fog camaa calayhi alcarab carabi waxay ku sugnayd oo min almahaalibi yacni simbiriir xusho iyo dunuub ah baadara ila alislaami islaamku udagau maxaa kule u degdegay weeye wa minman sabaquu ila alislaami waxaa ka mida kuwa islaamka u hormaray suhayb aruumi suhayb aruumi ninkii la odhan jiray oo saxaabi jaliil ahaa wa kaana min almawaali mawaaliduna ka mid ahaa isaguna mawaalidu waa dadka la xoreeyey inta la addoonsaday wa camaar ibnu yaasir ayaa ka mid ahaa alcanasiyi waqad qaala radia allahu canhu wuxuu yidhi camaar ra'aytu rasuula allahi rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu alayh wasalam wamaa macahu aysan la socon ilaa khamsatu acbidin yacni waxaa weeye afar ee shan addoommaa iyo wamra'ataan laba haweena iyo wa abu bakar abu bakar yacni wuxuu sheegayaa dadkaasaa islaamka iiga horreeyey buu leeyahay wa kadalika sidoo kale aslama waxaa islaamay abuuhu aabbihiis yaasir yaasir ahaa iyo wa ummuhu hooyadiis sumaya sumaye ahayd wa min asaabiqiina alawaliina waxaa ka mid ahaa kuwii u hormaray islaamnimada cabdullahi bnu mascuud baa ka mid ahaa kaana yarca alghanam ariguu raaci jiray libacdi mushrikii quraysh quraysh mushrikiinteeda qayb ka miduu ariga u raaci jiray falama ra'a alaayaat albaahira aayaadka cadcad markuu arkay iyo wamaa yadcuu ilayhi alislaamu islaamku wuxuu u yeerayo oo min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan ah taraka cibaadat alawthaan sanamyadii la caabuday ayuu ka tegayoo walazima waa laasimay rasuul allahi rasuulka ilaahay wa kaana radia allahu canhu wuxuu ahaa ilahay ka raalli noqnoode kaiira adukhuuli mid u soo gelid badan cala arasuuli rasuulka mid aad ugu soo gala ayuu ahaa oo laa yuxjabu lama celin jirin rasuulka lagama celin jirin wayamshi amaamahu rasuulkana waa hor socon jiray wayasturuhu ida iktasal markuu qubaysanayana isagaa asturi jiray wayuuqiduhu idaa naam markuu seexdana waa toosin jiray wayulbisuhu naclayhi labadiisa kabood buu u labisi jiray idaa qaama markuu istaago nebigu sala alla alay wasalam faidaa jalasa markuu fadhiistana adkhalahumaa wuxuu gelin jiray labada kabood fii diraacihi labada dhudhun buu gashan jiray labadii kabood oo nebiga sala allah alay wasalam qaadimkii nebigu ahaa labada dhudhun buu gashan jirayoo halkaasuba ku haysan jirayba ibnu mascuud allahu akbar yacni wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah laakiin siiradu inoo ku imaan doonaa saxaabi jaliilah ayuu ahaa khidmaddii nebigana sala allahu alayh wasalam wuxuu ka helay wax aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u fara badan ayuu ka helay inuu nebiga sala allahu alayh wasalam uu maxaan ku leeyahay uu u khidmeeyey wallahu subxaanahu wa tacaala aclam